bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada qodobada wararka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kuwoodii ugu door korona maamulka bangiga dhexe ee dalka ayaa sheegay inay wax badan ka qabteen hortubinta bangiga dalka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudugna waxa ay sheegtay inay dejiyaal ay dejiyeen qorshayaal lagu horumarinaya waxbarashada deegaanada galmudug koonfur afrika waxaa lagu dilay ganacsado soomaaliyeed oo ay dhaceen qaar ka mid ah burcadda dalkaasi ee hubaysan buurta shiikhna shil gaari oo ka dhacay waxaa ku geeriyooday toban ruux weli waxaa socota baaritaanada la xidhiidha khasaaraha rasmiga ah ee qarxi ka dhacay dalka lubnaan
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
warkii oo fidsan waa subax khamiisa taariikhdan ay ku beegan tahay lixda bisha sideedaad laba kun labaatan iyo labo kulan looga hadlayay waxyaabihii u qabsoomay muddada sanadka ahayd bangiga dhexe ee soomaaliya iyo qorshaha horumarineed ee sanadka soo socda ayaa lagu qabtay magaalada tan muqdisho sida warbixintana ku dhammaystiraya waryahayaenka cabdirasaaq xaaji saleebaan
xafladda sanadlaha ee bangiga dhexe soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay caasimadda dalka muqdisho waxaana kulankani ka soo qayb galay dhammaanba shaqaalaweynaha bangiga iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa bangiga dhexe soomaaliya kulankan oo ahaa mid diiradda lagu saarayo waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabaha u baahan in la dhaqaajiyo ee ku jira qorshaha sannadka cusub ee bangiga dhexe soomaaliya madashan uu maanta qabsaday bangiga dhexe soomaaliya ayaa ahaa mid shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta bangiga dhexe soomaaliya ay isku weydaarsanayeen sida ugu habboon ee bangiga dhexe soomaaliya ula jaan qaadi lahaa bangiyada caalamiga ee ka howlgala adduunyada kale maryan cabdulaahi yuusuf guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe soomaaliya ayaa si qoto dheer uga sheekaysay marxaladihii kala duwanaa ee bangigu soo maray burburkii kadib balse uu maanta uu bangigu haysto aqoon-yahano soomaaliyeed oo salka u dhigay in uu bangigu maalinba maalinta ka dambaysa uu ka soo kabto marxaladihii uu soo maray bangigu taariikh dheeruu soo maray yacnii hadda aniga kama sheekaynayo maalintii bangiga la as-aasay oo annagu aan ahayn dadkii u horreeyey oo kala wareegay dadka ajnabiga ahaa ee bangiga haystay dhallinyaradii loo tababaray oo la yiri kala wareega gaalada haysatay bangiga aan anugu ka mid ahaa bashiir ciise ka mid ahaa dad kaloo badan ka mid ahaayeen wax dhintay iyo wax noolba taas hadda dib loogu noqon maayo waqti dheer waa soo marnay shaqadii halkaas laga soo bilaabay marka soo socotay waxay soo gaartay ilaa iyo in ma aragtay niman dhallinyaro ah ee kale ay bangiga kusoo biiraan oo jaamacada kasoo baxay oo wax yaqaana shan sano ama maxaa la yidhaahdaa afar sano ka hor dadkaas dhallinyaradaasina waa nimanka shaqada bangiga soo bilaabo soo unkay waday ilaa iyo mataqaanaa maxaa la yidhaahdaa aan nimaadno bayski ahaa waxaa la yidhaha dayn cadisaa la aadayaa bangiga dhexe waxaa laga rabaa intaas oo benchmark inuu kasoo baxo haddii la rabo in daynka la cafiyo waa la wasaaradda maaliyadana waxaa la siiyey qaar bangiga dhexena waxaa la siiyey maalimaaliyaal nimankan dhallinyarada ah ee noo yimid ee mataqaana maxaa la yidhahdaa mutacalimiinta ah waa ayaga nimankii shaqadaas soo
gudoomiyaha bangiga dhexe soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ayaa shaqaalaha bangiga ku booriyey in ay labanlaabaan dadaalkooda shaqo isagoo oo guddoomiyuhu hoosta ka xariiqay in shaqaalaha bangiga soomaaliya ay qaranka u hayaan shaqo baaxad leh ayna yihiin adeegayaal lafdhabar waa qaranka iyo mashiinka ay ku dhaqaaqdo dowladda
waa inaan isxasuusino inay jiraan waxyaabo badan oo aan qabanay oo weliba isugu mahad celino oo braar ku noqono activities badan baan qabanay iminka ilaa abril oo ah intii aan guddoomiyihii hore aan wixiil kala wareegay shaqadan anu ma qaban idinkaa qabtay laakiin intaan guddoomiyaha wixii inoo suura galay baan doonaya inaan la wada waxyaabahan inoo suura galaan sheeg sheegnay kuwa badan oo dhiman baa imika jira waxaa ka mid ah in la qoro staafkii cusbaa waan sheegay baahida ka dhalanaysa dhibaarmanada iyo dad khubara ah oo short term inala jooga oo waxyaabo farsamo gaara oo aynaan inagu lahayn ina bara oo maanta inagu isku filayn Eh, tababaro iyo iyo iyo iyo skills transferna laga faa'iido Een, waxaa kale oo ka mid a consultants short term consultants Eh, employee eh, eh, waxaa ka mid a package dadka eh, gaadhay xilligii ay ka nasan lahaayeen shaqada in loo sameeyo eh, een, severance package wax la yidhaaho ama ama ama ama sagootin eh, xuquuqdoodii bankiga waqtigii ka shaqaynayeen inay helaan un weeye macnaheedu Eh, eh, tababarada shaqaalaha horaan uga hadalay institution inuu yeelano bankiga wuxuu aan jiray meel waxbarasho lagu tababaro iskuul oo kale iyo haddaynu external iibsanayno adeega eh, i- i- dhinacii doontaba ha noqotee waa arrin u baahan oo h r ka department eh, eh, division ka mida u baahan in aada loo xoojiyo ugu dambayntiina qaar ka mida shaqaale weynaha bangiga dhexe ee dalka oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa muujiyey dareenkooda ku aadan kulanka maanta ay isugu yimaadeen madaxda iyo shaqaalaha bangiga dhexe ee dalka bangiga dhexe maanta waxaan iskugu nimid een, maamulka bangiga dhexe iyo shaqaalihii dhammaantood ayaa waxaan iskugu nimid ee, een, xaflad aan ugu magac darnay xafladda sanadlaha ee bangiga dhexe taasoon ugu sheekaysanaynay ee, sanadka lasoo dhaaf wixii noo qabsoomay iyo sanadka soo socda waxaan qaban rabno wixii noo qabsoomay waaba noo qabsoomeen wixii noo qabsoomi waayeen sababta ay loogu qabsoomi waayeen halka bangigu uu u socdana wuxuu ahaa shaqaalaha loo dadajiyo oo ay ka warqabaan si looga faa'iidaysto shaqaalaha muxuu ahaa maadaama ay yihiin dadka qabanaya hawsha rasmiga ah ee ah inaan maaragtay aan hiigsanayno mustaqbalka fog aan hiigsanayno waxaa maanta halkaan noogu qabsoomay eh, shir sanadeedkii ama shirka sanadlaha ee shaqaalaha iyo maamulka bankiga dhexe Een, si wanaagsan ayuu noogu soo gabagaboobay waxyaabo badan baa laisku dhaafsaday su'aalo iyo fikrado iyo muxuu ahaaye presentationno wacan oo shaqaalaha iyo ku saabsan horumarkooda Een, eh, benchmarkyada ama minqaadyada uu leeyahay bankigu iyo ujeedooyinka oo bankigu u aasaasan yahay ah kulanka madaxda sare ee bankiga iyo shaqaalaha bankiga kulankaas oo sanadkiiba hal mar la isku warsado een, xagga hayaanku yahay loo jihaysanayo ee bankiga dhexe u socdo sidoo kale kulankani wuxuu daaranaa inaan soo dhoweyno agaasimayaasha sare ee bankiga runtii waxaan aad ugu mahad celinayaa guddoomiyaha bankiga dhexe cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo guddoomiye ku-xigeenka bankiga maryan maxamed cabdilaahi oo arrintan la'aantood aanay noo hirgasheen maanteeto waxaan la shirnay eh, shaqaalaha eh, bangiga oo idil oo aan u soo bandhignay barnaamijka eh, dib u habaynta eh, bangiga oo aan rabnay inaan shaqaalaha la wadaagno Eh, eh, barnaamijkan si fiican ayuu noogu dhacay Eh, shaqaalihii wa- eh, wax badan baan kala korsannay eh, ah, oo aan wadaagnay xog cabdirasaaq xaaji saleebaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegtay inay dejiyeen qorshayaal lagu horumarinayo waxbarashada deegaanada galmudug sida uu ku waramayo muuse cismaan abtow
wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa ka hadashay qorshayaal cusub oo lagu horumarinayo waxbarashada guud ee deegaanada dowlad goboleedka galmudug taasi oo loogu talagalay in ardayda wax ka barata iskuulaadka kala duwan ee waxbarasho ee maamulka dowlad goboleedka galmudug u fududaynaysa waxbarashada wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug mudane maxamed xaashi dhoore ayaa ka warbixiyey qorshayaashan cusub ee wasaaraddu ay samaysay lixda bilood ee soo socota waxaan degmadooda ka qabanayo saddexda bilood ee soo socota waxaan ka qabanayo sanadka soo socda waxaan ka qabanayo afar sano kadib activitiga degmadooda uu jira inuu yaqaanin sidaas darteed hadda waxaan kaalinta koowaad soo gashtay oo aan ka shaqaynayaa in strategic plankii aan ka shaqeeyo oo consultation la geliyo oo sidaas ay ay- ay- ay ku socoto iyo in action plan loo sameeyey siyaasadaha aan rabno inaan ka shaqayno oo la meel mariyo marka inaan intaas isku aadino ayadoon weliba aan ku jirnay safarkii dheeraayo ee madaxweynaha iyo ba- ba- wafdigiisu ay kusoo mareen ilaayo hobyo iyo weliba anagoo saastaan u nimid maalin markaan habeenkii aan soo hoyana haddana een, aan galnay bal martiqaadkii weynaayo ee, iyo weliba shirkii halka ka dhacay ee, galmudug oo dhan baa maqaamkeeda kor u qaaday runtii howlo badan oo iskaarayaan isku wadnay laakiin hadda miiska ayay noo saaran tahay inaan activitiyaalkaas aan kuu sheegay aan ku dhaqaajino markii koowaad ee aan sidaas ee, xafiiska usoo galay wixii aan kala hadlay waxay ahayd inuu qof kasta oo meel jooga ama ku magacaaban ama ka shaqaynaya inuu presentation sameeyo waxa meesha ka jira u sheego waxaan hadda aan kuu sheegana waxay kasoo dhex baxeen presentations ayagu ay sameeyeen gaabkii anigu aan meesha ka arkay iyo dulbilaalkii inuusan inuu meesha ka maqan yahay aan ka arkay ay ku jirtaa waana kala shiray waa la fadhiistay kow iyo laba iyo saddex intaasaan rabaa inaan eh, en- inaan kow isku aadino markaan ka dhammaanana inta inaan inta kale ku dhaqaaqayno sida ha- ayaan ugu sheegay waana aad dareemaysaa haddii lagu yidhaahdo strategies banaana la samaynayaa waa in sectoral analysis la sameeyo oo sectorka waxbarashada oo dhan wax alla iyo waxa dulduleeloo ka jira maxaa baahi ka jira maxaa macalimiin ka jira maxaa iskuulle ahoo ka maqan maxaa tayada macalimiinta ka dhiman macalimiinta wax dhiga waa sidee waxay mushaar helaan dhammaan waxaasoo dhan in inta lasoo baaro markii lasoo aruuriyo hay-adaha ka shaqeeya waxbarashada ee nacaawiya laysku keeno mid kasta waxa uu nala qabanayo uusan isagu iska aadi karin la ogaado oo annagu aan dhahno degme heblaaya iskoolka dhiman yahay degmadaas waxna waxna looga sameeyay muddooyinkan ayaa wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaaliya ayaa waxa ay wadeen dadaallo sare loogu qaadayo tayada waxbarashada dalka
aad baa umahadsantay abtaw burcad u dhalatay dalka koonfur afrika ayaa gudaha dalkaas waxay ku dileen ganacsado soomaaliyeed oo ka mid ah muwaadiniinta soomaaliyeed ee halkaa ku laha ganacsiyada waaweyn sidoo warbixintan ku dhammaystiraya axmed cumar
koox hubaysan oo burcad koonfur afrikaan ah ayaa gudaha dalkaasi waxay ku dileen muwaadin soomaaliyeed oo ka mid ahaa soomaalida ganacsiyada waaweyn ku leh dalkaasi iyagoo goobta ka baxsaday kooxda burcad koonfur afrikaanka ah muwaadinkan soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray faarax ayaa kooxda burcad ah waxay ku dileen goobtiisa ganacsigu ku taalla magaalada durbaan ee dalka koonfur afrika isagoo u geeriyooday dhaawacaasi culus ay burcadda gaarsiiyeen mid ka mid ah soomaalida ku nool magaalada durbaan ee dalka koonfur afrika ayaa sheegay in ay gurmad ay u sameeyeen muwaadinkan soomaaliyeed oo kooxda burcadda ah ay doonayeen in ay dhac u geystaan islamarkaana ay ka badbaadiyeen walow kooxda burcadda ahi ay muwaadinka soomaali dileen ciidamo ka tirsan booliiska koonfur afrika ayaa tagay halka dilku ka dhacay kuwa oo badi markii ay dilka dhacaan sameeya howlgallo walow aysan ku guulaysan in ay qabtaan kooxda dilka u geysato soomaalida dalka koonfur afrika ayaa sanad weliba dil dhaawac iyo in la boobo hantidooda loogu geystaa dadka ajaanibta ah oo ay soomaalida u badan tahay
aad baa umahadsan tahay in ka badan toban ruux ayaa ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay deegaanka sheikh ee gobolka togdheer sida ku warramaya wariyahayaga maxamed muuse tarsan
dhimashada saddex ruux iyo dhaawaca shan kale ayuu sababay shil ku dhacay gaari u kala gooshayay waqooyiga iyo bariga soomaaliya gaariga oo ay saarnaayeen toban rikaab ah ayaa ku rogmaday dowga buurta sheekh ee ay marto waddada isku xirta berbere iyo burco ee maamulka somalilan waxaa la sheegay in gaarigu uu ku qallimay laamiga meermeerka ee ku aadan dowga figta buurta sheekh sida uu sheegay guddoomiyaha degmada sheekh
wasiirka oo ay ku dhimatay maxay tulayihiin saddexda qof iyo shanta qof ilaa waxaa waxa weeyaan intii adeegan u qabanay cisbitaalka aan u qabanay oo u dhamaynay hadda maxay tulay dhaawacii oo dhan waa la qaaday waxaan u gudbinay berbera si wiilii kalena hargeysa u gudbiyo hal qof ayaa ugu cislaa ahaa dareewkii maxay tulay gaadhiga marka isagana maxay tulay waxaan saarnay gaadhigii hartug ahaa oo ugu danay inuu qaado maxay tulay hargeysa geeyo inuu loogu gudbiyo marka hore berbera marka maxay tulayihiin aad bay umaadsan yihiin marasaabka gobolka oo maxay tulay gurudka loo sameeyey iyo ambaasyasba inaa lilaah wa inaa ilaahi raajicuun waxaa ka dhacay buurta dowga sheekh baabuur ay leedahay shirkadda socdaalka ee sky oo ka soo baxay boosaaso gaadhigaasi sida la sheegay wuxuu siday toban ruux shan ka mid eh, waa dhaawac saddex qof waa meyd afarta qof ee dhaawaca culusa waxa weeyaan faarax cali cabdi maxamed siciid muuse marwe cali ibraahim cabdilaahi cabdi cismaan iyo mursal oo shire oo ah wadaha gaadhiga
maamulka degmada sheekh ayaa tilmaamay in dareewalladu ay xawaare sare ku wadaan gaadiidka taasina ay sababto shilal dad badani ay wax ku noqdaan oo soo noqnoqday kuwaasi oo ka dhacay laamiga halista badan ee dowga buurta sheekh
lilahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan la kulannay waanu gurmad u soo samaynay shilkaa ka dhacay buurta sheekh sideedaba baabuurtan basaska ah ee ay shirkaduhu leeyihiin waxaan anugu u arkaa inaynay sidii caadiga ahayd u socon waxaan fariin u dirayaa inay si wanaagsan oo degan oo u arakaabay sidaanay ay u socdaan haddii baabuurka xadkiisa la dhaafiyo waxa weeyaan taa dhibaatada iyo tuka badan baa dhacaysa maalin walba waa shil taagan waddadani oo dhimasho iyo dhaawaca si taa looga dex- si taa looga taxadiro waxaan farayaa qolada baabuurta inay baabuurtooda si wanaagsan u socdaan sidoo kale qoladan kale ee nabadgelyada ciidanka nabadgelyada ee gobolka iyagana waxaan farayaa inay baabuurta u fiirsadaan wixii baabuur ahee aan socodkiisu saxnayn oo baabuurka aan saan u socon amaba xadkiisa dhaafa inay tallaabo ka qaadaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa cusbitaalka sheekh shaqaalihiisa iyo kuwa berbere gobolka ka soo sameeyey oo runtii eh, iyo ciidanka nabadgelyada oo gurmad fiican sameeyey aad iyo aad baan iyagana ugu mahad celinayaa shaqo fiicanna way qabteen gurmad fiicanna way sameeyeen
maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka muqdisho
magaalada jowhar waxaa ku soo badanaya dadka ka soo barakacay tuulooyinka hoos yimaada degmadaasi kuwaas oo saameeyeen fatahaadda webiga shabeellow ka sameynaya qaybo ka mid ah degmooyinka gobolkaasi abukar maxamed bacadle ayaa warkan jowhar ka soo diray
iyadoo horey uga soo barakaceen dad ku nool deegaanada hoos yimaada degmada joor tuulooyin karu dhaafaya kontoneeyo ayaa iminka waxa ay dadku ka soo barakacayaan tuulooyin hor leh oo hoos yimaada degmada joor tuulooyinkaasi ayaa waxaa kamid a labega xanshuuley daa'ifo iyadoo magaalada joor laga dareemaya dadkaasi kusoo barakacaya gudaha magaalada joor waxaana cariiraya guryaha magaalada joor inta badan dadka ayaa la arkayaa iyagoo raadinaya guryo keli ah halka qaar kalena ay eheladooda kusoo burbugeen deegaanada hoosmaa degmada jowhar ayaa horey waxa ay saameyn ku yeesheen fatahaadaha weliba shabeelle wadooyinka isku xira degmada mahadaayi iyo degmada joor sidoo kale degmada balcad iyo degmada joor waxaana goobaan iminka ku dhow in ay gasho magaalada joor ee caasimada dowlad goboleed hirshabeelle waxaana u furan kaliya eh, dhanka galbeed Eh, dadka ku nool magaalada joor ayaa weliba ka muujinaya fatahaadada shabeelle uu sameynayo maadaama ay magaalada usoo jirsadeen fatahaaduhu wax ka yar toban kilomitir maalmaha soo socda ayaa dadka waxa ay sheegayaan haddii aan fatahaadahaasi laga hortagin in ay magaalada joor khatar ay ku jirto waxaana maamulka gobolka shabeellaha dhexe ka degmada jowhar ay biloobeen in ay fatahaadahaasi ka hortagaan hase haatee waxay iminka ka dhawaajiyeen in aysan fatahaadahaasi oo aan heli karin maadaama ay u baahan yihiin fatahaadahaasi in looga hortago gurmad caalami ah oo laga wada qayb qaato abukar maxamed bacadle raadiyo muqdisho caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jawaar
aad baad mahadsan tahay bacadle mas-uuliyiin ka shaqeynaya dekedda magaalada bayruud ee dalka lubnaan ee qaraxa oo ka dhacay ayaa la sheegay in xabsiga lagu xukumay gaar ahaan xabsi guri waxaana socda baaritaano la xidhiidha cidda iskale mas-uuliyad darrada ka dhacday magaaladaasi qarax ayaa galaaftay nolosha in ka badan shan iyo soddon ruux waxaana ku dhaawacmay in ka badan afar kun oo kale lubnaan hadda waxay ku jirtaa xaalad adag marka loo eego sida ay wax u dhaceen madaxweynaha waddankaasi lubnaan ayaa waxa uu sheegay mas-uuliyadda qaraxaasi in lay qaadan doonto ciddii ka dambaysay waxaana sidoo kale ka hadlay ra-iisul wasaaraha dalkaas waxaana uu sheegay in mas-uuliyad darradaasi aysan noqon doonin midaan la iskula xisaabtamin caalamka oo dhan xilligan wuxuu u gurmanayaa waddanka lubnaan sida loo samata bixin lahaa qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhashay maadooyinka waxyaabaha qaraxa laga sameeyo kuwaas oo yaalay qayb ka mid a dekedda magaaladaasi muddo lix sano ah waana midda keentay in baaritaana lagu sameeya qaar ka mid a shaqaalaha maamulayay dekeddaasi weli waxaa socda xaqiijinta run ahaanshaha dadka rasmiga ah ee ku dhintay iyo inta dhaawac uu ka soo gaaray waa qaraxii ugu baaxadda weyna ah ee ka dhaca dalkaasi ama qarniga koyo labaatanaad caalamka ka dhaca warkii subaxnimo aad kala socoteen redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa waadna ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga